deegaano ka tirsan gobolka mudug waxaa xilligani ka jira abaaro daran oo saameeyey nolosha bulshada iyo xoolodhaqatada xoolodhaqatada ku nool deegaano ay ka mid yihiin quraacle cali boodle odayaale iyo deegaano kale ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen biyiyari baahsan oo ka jira deegaanadooda meeshan waxaa ka jira biyola-aan dayrtii hadda waa la ogyaho waa la waayey caalamkaa laga wada ogyahay markeeda kale meeshaan ma leh xulfan ma leh ceel biyoodna ma leh biyona waxaa noogu sokeeya meesha ceel oo baabuurka oo kontonqaadka ahi saddex boqol iyo konton uu biyaha uga keeno biyahaas waxaa dadkeena meesha jooga biyo aan u etaan leenahay ama aan lacag u haysano oo biyaha aan meesha uga soo qaadi karna ma aha
waxaa iyadaa ka codsanaynaa iyonaska iyo doonada iyo haddooojayaalka waxaan ka codsanaynaa biyahaas haraarka ah waana dhibeen waa dhibeen waawitaabdad iyo diyada waana dhibeen hadayada waxaan ka codsanaynaa in haddii ilaahaydakii inay biyahaas hadday wax noo qaban karaan inay wax nooga qabtaan oo la cabo oo macaani waa sidaas biyaha kale oo ceelkaana haddee xoolaha waxaa naga dilay oo caatada usii hormariyey waa biyaha ay cabayaan oo dhanaan oo aada u dhanaan oo gudoomiyaha deegaanka ceel diban ee gobolka mudug ayaa dowladda soomaaliya ayahadaha ka codsaday in gurmad lala gaaro dadka ay saameeyeen abaarta runtii waxaan kusoo aragnay xaalado ay u darantay biyaha xaggooda ilaahay madan hana siiyo walow dalku abaar ku wada jiraa waxaan rabaa inaan meeshaan baaq uga diro maadaama aan aragteen sawiradooda iyo barkadaha say yihiin iyo xooluhu say yihiin iyo horumeerka guud aan soo gudbinay waxaan ka codsanaynaa baaq u dira inaad dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka mudug gaar ahaan reer galmudug dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda galmudug dadkaas waxay u baahan yihiin gurmed deg deg ah oo ay ugu horeeyaan biyaha xaggooda biyihiibaa waxay joogaan qiimo aada u badan wadanka ceeljuuriya eriyadiisu ceel riig oo la cabi kara ma leh aal gacmeedyadiina waxay marayaan xoogaa inay biyahoodu yaraadaan kuwii biyaha lahaana in lasoo qaadi waayo heer waxaa la marahayaa fuustada biyaha ee ka maraysa toban dollar meelaha badidooda baabuurta qaadi kartaa ciiddii intay jabta ay yihiin baabuur fara ku tiris ah marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan deeqbixiyayaasha iyo dowladda galmudug si gaara wasaaradda gargaarka si kastaba ahaatee deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxaa xilligani ka jira abaar daran oo saamaysay nolosha dadka iyo duunyada